wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya welibaa labaatii lamada bilaanka beegan maalinta sabtida iyo astaitaya inuu soo bilaabdo imtixaanka shahaadiga ee fasalka tumii lamaad ee dugsiga sare agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada iyo barbaarinta n gudoomiyaha guddiga imtixaanka shahaadiga ee fasalka tumii lamaad oo shirjira qabdi magaalada muqdisho iyo weliba usugu hadalaya dadka sanadkan qaada doona imtixaanka qaranka ee dugsiyada sare ee dalka agaasimaha iyo weliba sidoo kale uusa la dardaarmay ardayda galaayta imtixaanka inuu ilaaliyana nidaamka landejiye galitaanka imtixaanka waanayo ku kalsoonaadaan walyaabo iyo habardeen maadaama sanadkan walbadan lagu bedeli hanaankii horay lanqala jiray imtixaanka maalmahan hadda muddo bil ah ama haddayna ka badnaynba waxaan soo celcelinaynaa fariimo kala duwan oo aanu kaga hadlaynay imtixaanka xagla kala duwan oo la xiriira imtixaankaan ka hadlaynay bulshada qaybaheeda kala duwanna aan kala hadlaynay arrinkan waxaan u leenahay arrinta imtixaanku muhiim ayay u tahay bulshada dhinac markaad ka fiiriso arday ugu yaraan labayo toban sano wax soo baranhayay ayaa la qiimeynayaa inuu manhajkii uu soo qaatay uu ka gudbaya in kale oo marxalad kale uu gudbo hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto inuu shaqaysto labadaba waxaa kaloo iyadana lagu qiimeynhayaa manhajka naftiisa uu baranhayay inuu yahay manhaj munaasaba ama inuu yahay manhaj la dhammaystiray iyadana waa la qiimeynaya waa lagu fiirinaya waxaa kaloo iyadana lagu qiimeynaya imtixaanka baraha ama macalinka macalinka horta waxaa ka soo baxaya imtixaanka macalinku si fiican inuu waxu baray iyo in kale iyo in uu dhammaystiray manhajka intuba way soo baxayaan maanta waxaan rabaa hal arrin oo laga yaabo inay cusub tahay sanadkan inaan ku daro fariimahayga arrinkaas waxaa weeye beryihii hore marka imtixaanka la qaadayo waxaa u badnaan jiray dad aan ka shaqaynin wasaaradda ama aan dowladda u shaqaynin baa u badnaa inay imtixaanka qaadaan ama ay ka shaqeeyaan dad waxbarashada ku jira bahwadaagta waxbarashada ka tirsan khibrad aad iyo aada ugula waxbarashada oo runtii qayb ka qaatay nidaamkan imtixaanaadka ee maanta dalka yaalla inay soo dhisaan dadkaasaa u badnaan jiray inkastoo wasaaradda shaqaalaheeduna qayb ay ka ahaayeen sanadkan waxa ku cusub waxaa weeye arrinkii waa la gediyey oo waxaa la sameeyey maanta waxaa asal u ah imtixaanka qaaditaankiisa dadka wasaaradda waxbarashada ka shaqeeya ama u shaqeeya dowladda ee waxbarasho ka shaqeeya shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oon isdhihi karo boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ay ka qayb galeen imtixaankan diyaarintiisii iyo qaaditaankiisa labadaba hadda markaad fiiriso sida loo saaray dadka aadaya gobolada cid kale oo la socotaa ma jirto dhammaantood waa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ha ahaadaan kuwa ka shaqeeya xafiiska dhexe ha ahaadaan kuwa shaqeeya jaamacadda ummadda ha ahaadaan kuwa ka shaqeeya akademiyada iyo maktabadda iyo madxafka intaba dhammaantood waxay ka shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada marka taas waxay kutusinaysaa shiftiga ama sida horey loogu kacay in waxbarashadu ay ka shaqeeyaan dadkii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan mustaqbalka haddii alla idmo waxaa lafdhabar dadkaasoo dhan u ah macalimiinta u shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee kala jooga gobolka banaadir iyo dowla goboleedyada macalimiintaasi lafdhabar waxay u yihiin kormeerka waxbarashada kormeerka cafan kormeerka imtixaanaadka iyo ilaalinta imtixaanaadka shaqaalaha wasaaradda qaybahooda kala duwan iyo macalimiinta ka shaqeeya iskuullada ama dugsiyada ee dowladda u shaqeeya ma aha sanadkaata khiyaar looma siinin inay ka qaybgalaan iyo inay ka qaybgelin dhammaantood waxaa la faray inay imtixaanka ka shaqeeyaan qaybihiisa kala duwan ha noqdaan kuwa diyaariyey imtixaanka ha noqdaan kuwa maamulay ha noqdaan kuwa daabacay ha noqdaan kuwa daabulay iyo ha noqdaan kuwa kormeeray ha noqdaan kuwa ilaaliyay marka macalimiinta waxaan xusuusinhayaa maalmaha soo socda insha allahu tacaala waa waa already waa la ogeysiiyey waa loo sheegay imtixaanka in isu diyaariyaan oo heegan ku jiraan haddii alla idmana waa la siin doonaa meelaha kala shaqaynayaan hadday noqdaan xarumo iyo hadday noqdaan fasallo waa loo sheegi doonaa inay diyaar ahaadaan maalinta sabtiga iyo bilaabado doona imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee qaranka kaasi oo gala doonana kumanaan arday dalka guud ahaan dismadela kureeba puntland iyo somalilan